ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi ayaa maanta furay munaasabad lagu xusayay maalinta dalxiiska soomaaliya wuxuuna sheegay in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso adeegyada dalxiiska iyo horumarinta kaabayaasha dalxiiska dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa tilmaamay in dalxiisku yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha dalka korna u qaadayso xiriirka bulshada iyo horumarinta xiriirka caalamiga mudanayaani marwoyin dalxiisku waa il dhaqaale oo muhiim ah oo kobcin kara dakhliga qaranka iyo shaqo abuurka bulshada ballaaran waxaa dowladda federaalk soomaaliya ay dhiirigelinaysaa maalgashiga gaarka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka garoomada diyaaradaha dekedaha iyo adeegyada taageeraha dalxiiska dowladdu waxay dejinaysaa siyaasado ku salaysan sinaanta fursadaha iyo ka shaqaynta xirfadaha dhaqaale ee dalxiisku abuuri karo si gaar ah si gaar ahaan dhallinyarada iyo haweenka loo helo fursado la taaban karo mudanyaaniya marweyn soomaaliya waxay leedahay khayraad dabiici iyo khayraad dabiici iyo dhaqan soo jireen leh si dalxiisku u noqdo mid waara waxay naga go-an in dowladda dowlad ahaan xoojino siyaasadda ilaa siyaasadda ilaalinaysa deegaanka dhaqanka iyo hiddaha dowladdu sidoo kale dowladdu sidoo kale waxaa ka go-an in ay taageerto mashaariicda kala duwan ee dalxiiska iyo dhismayaasha nidaamyada suuqgeynta nidaamyada suuqgeynta ee waara si dalxiisku u noqdo il dhaqaale oo waxtar u leh jiilka maanta nool iyo jiilka soo socda waxaa la abuuri doonaa habraacyo hufan oo lagu ilaalinayo ilaha dabiiciga ah duurjoogta iyo xeebaha islamarkaana la tayeeyo adeegyada dalxiisayaasha iyadoo la tixgelinayo ixtiraamka dhaqanka iyo bulshada soomaaliyeed mudan yaali marweyn amniga dalxiisku waa weji muhiim ah oo dhaqaalaha iyo sumcadda dalka waxtar u leh dowladdu waxay hirgelin doontaa qorshayaal amni oo cad qorshayaal amni oo cad tababaro shaqo iyo hogaamin iyo nidaamyada xakamayn nidaamyo xakamayn oo ku aadan maaraynta heerarka dalxiiska si loo xaqiijiyo waayo aragnimada nabdoon oo soo jiita dalxiisayaal badan ee ajanabi ah